kulankeena magaalada baydhabo wuxuu qeyb ka yahay kulamo badan oo aan aan aan wada qaadanay wasaaradaha dastuurka maamul goboleedyada iyo wasaarad wasaarada dowladda federaalka ah oo aan madal wada samaysanay madashaas oo aan ku wada hadalno may waa kulanay september waa kulanay december aa udambeysay garow aan ku kulanay kii afraad waxaan ku waxaan ku kulanay maanta na magaalada baydhabo markaan wadahadalkeena wuxuu ku saabsanaa sidii horey loogu socon lahaa inaan ka wada hadalna shirweynaha daafurka aan soo wadno mar dhow bisha april oo oo ololaha lagu daafurayo waegista dastuurka iyo waxaan ka wada hadalnoo kaleeto sidii waxyigelinta loo gaarsiin lahaa degmooyinka maadaama dowladda federaalka annaga wasaarad ahaan aanan degmooyinkii gobolada aanan gaari karin waxaan isla fahamnay in wasaaradaha maamul goboleedyada wasaaradahooda dastuurka iyagoo kaashanaya ururada bulshada inay iyagii naga badiyaan tuulooyinkii iyo degmooyinkii annagina macluumaadkii aan keenaa horta haddaad fiiriso waddanka dhan degmooyinka ugu badan horta xor waayo oo waa la gaarsiin karaa wacyigelin haddaan kasoo qaadano puntland degmo aan la gaarsiin karin ma jirto haddaad timaado galmudug degmooyinka ugu badan inta aan ka ahayn meelahan deexda dhowr dhowr dhowr degmo ay ka haystaan maaha waa la waa la gaarsiin karaa hirshabeelle sidoo kaleeto badideed waa la gaarsiin karaa muqdisho iskaba dhaafo degmooyinka annagaaba maalin walba tagno ku qabano dhinacan koonfur galbeed meelooyin badan runtii xor waaye jidadka maybe in carqalado ka jiraan laakiin waktigu sida u socdo kolleyba waa waa xal baa laga gaaraya laakiin xudur iyo bardaale iyo elberde iyo qansax dheere iyo meelahaas dhan waa la tagaa shaqooyin mudan loo tagaa qaarkood waxaa laga sameeyey waxaa laga sameeyey maamulo degaana laga sameeyey oo councilaa laga soo dhisay marka jubbalandna sidoo kaleeto intaan ka ahayn saakow iyo bu-aale iyo laba magaalo kaleeto inta kale waa la gaari karaa marka intaan kalena waxaan qabaa inuu inay imaan doonto waktigeeda maya inta inta la gaarsiin karo waa la gaarsiinayaa yani annaga ma rabna inaan ilaahno meelooyin aan la haystaa marka marka lama gaarsiin karo waay
gada gadaa hadda ay sheegaysay juba jubbaland meelooyin badan oo ay ka socdaana jira hadda maamul sameyn degaanada ay ka socdaan waa gartay oo oo shaqooyin badan loo tago marka marka iskuma hadlaynana anagu waxaan leenahay aqlabiyadda ugu badan waa la gaarsiin karaa arrintaas mar horaan xal u helnay wax isqabqabsiya ma jiraan awalna na guddiyadaas waxaan wada saxeexanay na isafgarasho iyo road map road mapkaasa qeexayo qodob walbaba mataqaanaa roolka ay ku leedahay ama shaqada ay ku leedahay marka taas waa wax wax lasoo dhaafay waa hadda wax loo noqonayo ma aha shaqadiina waa dardargelinaynaa wanaag fiicanaa naga dhexeeya horaan u soconay ha anagu waa ka wada hadalnay berigii horeeto jadwalka aan soo goyna wuxuu ahaa labada kun iyo sagaal iyo toban laakiin madaxdii markaan isku wada noqonnay madaxweynihii iyo prime ministerkii waxaa lasoo gooyey waktigiina usan noo saa saamixaynin in lasoo dhamaystiraa waxyaalaha technicalska iyo waxyaalaha heshiiska laga gaaray iyo draftigiiba in lasoo dhamaystiraa sanadkan dhammaadkiisa marka waxaan haysanaa hadda waa sagaal bilood wax sagaal bilood camal ku dhow ama ama ka yarba haysanaa waxaan aaminsanahay inaan ku dhamaystiri karna intaas sidii loo sameeyey madasha ay ku wada kulmaan dhowrka biloodba oo oo oo amniga qaranka ay soo sahashay isara is is is inay isku aragti noqdaan dowladda dhexe iyo iyo maamul goboleedyada ay waxyaalo badan kasoo wada shaqeeyeen hadda kusoo wada heshiiyeen ay kamid tahay in qaraar laisla soo gaaray in la helaa hab nidaam oo garsoor oo federaal ah oo jowhar lagu soo saxiixay maamulweyd haddana lasii falanqeynayo ha noqoto midii ahayd amniga oo lagu wada heshiiyey tan hadda khayraadka la wada aan sii wadno marka sidii hore lama aha waxaa lasoo noqday majhuura lasoo noqday waa la qaan gaari aaminsanaa waxyaalaha siyaasadda in laga gaari doono xal sida ugu dhaqsi badan